gudoomiyaha maamulka degmada balanbale ee galbeedka gobolka galguduud ayaa fariin u diray dadka amni darrada ka wada degmada iyo deegaanada hoostaga gudoomiyaha ayaa sheegay in sharciga la horgeyn doono cid kasta oo waxyaaba amniga liid ku ah ku dhaqmata waxaan rabaa inaan war yaroo kooban u mariyo miidiyaha dhammaan dadweynaha ku nool degmada balanbal iyo hareeraheeda toddobaadkii hadda aan ku jiray waxaan rabaa inaan la hadlo mujtamaca degmada balanbal degmada balanbal waxay ka tirsan tahay dowlad goboleedka galmudug dowladda galmudug waa degmo hoos timaada waxaan rabaa halkaa inaan fariin cad uga diro dhammaan dadka shaqo lidi ku ahna ka wada degmada balanbal inaysan ka shaqayn doonin ayaan u sheegayaa haddii aan la idmo laamaha amniga iyo garsoorka iyo cid walbana waxaan farayaa iyo sirdoonkaba inay hawshaa si dhow ula socdaan qof kasta oo wax khayrul sharciga wada ama wax sharciga banaanka ah maamulka degmada balanbal ma ogolaanayo wuxuu ogolaanayaa oo keliya wixii saxa oo layn saxa ku socda oo nidaam saxa ku socda inaan aanshixi doonno oo tilaabo adag ka qaadi doonno tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonno
ee degmadaasi si kastaba ha ahaatee hadalka gudoomiyaha ee degmada balanbale ee galbeedka gobolka galgaduud ayaa kusoo aadaya xili shaqaaqooyin dhanka amni darrada ee ka jiraan degmada balanbale iyo deegaanada hoostaga